إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تعريف أصول الفقه أصول فقه قيحدي سي وأبوابه أبواب أصول فقه أصول فقه أبواب تيسي هذا محله waxaan halkan ka gelaynaa usuululfiqi in la qeexo waxaan ogsoonahay horena waa loo soo qeexay usuulfiqi laakiin markii horeo la qeexayaan waxaan idhi laba tacriifa loo sameeyaa mar waxaa la qeexayaa waxaa laga eegayaa dhanka labada mufrad mudaafka mudaaf ilayhi biictibaari mufradayhi dhankaas marka laga fiiriyo waxa weeyaan wuxuu qaadanayaa tacriif oo waa in usuulna la tacriifiyo fiqina la tacriifiyo tacriifkaas waa tacriifkan hore u soo qaadannay hadda laakiin waxaa loo qeexayaa ka magac ahaan waa magac calama usuulu fiqi oo iswadata ah magac ahoo calam ah oo cilmiyay magac u tahay dhankaasa hadda loo tacriifina marka tacriifkii hore wuxuu ahaa biictibaari mufradayhi kanuna waa biictibaari kownihi laqaban lihaada alfanni hadda waxaa loo eegayaa biictibaari kownihi laqaban lihaada alfanni almucayan in magacan usuulu fiqi uu yahay magac uu iska leeyahay fanni funuunta cilmiga ka mida marka fanniga uu leeyaha la qeexa marka horena waxaa la qeexaya lafdigan macnihiis uu yahay usuul fiqiisa macnihiis uu yahay marka waa inaad ogaataa marka hadda tacriif cusub waayo ma aan kii oo ku laabanayno wuxuu yidhi waa cilmu usuuli lfiqhi usuulu fiqiga cilmigiisa duruuquhu macrifatu duruuqihi fiqiga adiladiisa barashadeeda weeye duruuquhu waxa weeyaan xudifa almudaafu وقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه أصلكوها معرفة دروقه دروق دانا وحا لولا جيدا الدلبة دروق دانا وحا لولا جيدا الدلبة marka waxa la leeyahay waa ilmu usul alfiqh ilmiga usul fiqhiga duruquhu ma'rifatu duruqihi wa fiqhiga adilladiisa barashadeeda adilada fiqiga in la barto calaa sabiili ijmaalina ugu adila waxaa lagu tacalujinaa duruqda laftirkeeda calaa sabiili ijmaali si duuduub ahna adilo ugu ah iyo wa kayfiyatulistidlaali qaabka loo daliishado bihaa biduruq adilada sida loo daliishado saasuu ku qeexay waxa weeyaan usuulu fiqi maxaa la yidhaahdaa uu ka jawaabaa marka wuxuu ku qeexay in la yidhaahdo macrifatu duruqihi calaa sabiili اlijmaali wa kayfiyat اlistidlaali bihaa hal qaydna waa ka tegayo oo ah wa macrifatu xaali اlmustadil qofka daliishanaya laftirkiisa xaalkiisa in la barto saddexdaa shay marka la isku daraana la yidhaha usul fiqi waxa weeyaan macrifatu duruqihi adiladiisa in la barto waa koo calaa sabiili اlijmaali si duuduub ee daliil ugu ah wa kayfiyat اlistidlaali bihaa qaabka adilada loo daliishadana waa in la barto waa labo wa macrifatu xaali lmustadili qofka adilada daliishanayo mujtahidkaa xaalkiisa in la barto saddexdaasoo laysku dara usuulfiqi laysku yidhaahdaa saddexdaas oo laysku daray a usuulfiqi laysku yidhaahdaa marka waa noocaas marka sidaas waa loo qeexaa alcilmiga kalena tacriif kale ay siiyaan waxay dhahdaan macrifatu alaxkaami sharciyati alcamaliya min adilatiha alijmaaliya waxaa la dhahaa usuulu fiqi macrifatu alaxkaami asharciyati alcamaliya in la garto axkaamta sharciga ah ee camaliga ah min adilati alijmaaliyana laga garto adilada ijmaaliga adilada ijmaaliga haddii la yidhaahdo waa mas'ale waxa weeyaan daliil aan mas'ale gaara ka hadlayn weeye mihaal waxaa la leeyahay almru lilwujuub wa nahyun liltaxriim waa adilo guud soo ma jeedid walijmaacu xuja a lagu leeyahy waa qaacido guud kaas inaad barataa la yidhaha usuul fiqi masle gaara laga hadlaya salaad laguma dhihin soon laguma dhihin seke laguma dhihin waxa lagu leeyahay almru lilwujuud amar haddaad aragto waajibniguu faa'ideeya amarkaas dahaaruu ku imaan karaa salaaduu ku imaan karaa sekuu ku imaan karaa soonuu ku imaan karaa xajuu ku imaan karaa jihaaduu ku imaan karaa birul waalidaynuu ku imaan karaa wax kastuu ku imaan karaa almru lilwujuudi waa daliil guud soo ma jeedeen wanahyun liltaxriim walijmaacu xuja a lagu leeyahay wlmursalu laysa bixuja qaacido guuda lagu siina kaasaa waxaa la yidhahdaa inaad barato aa la yidhahdaa usuulu fiqi wa cilmu usuuli fiqhi usuul fiqiga cilmigiisa duruuquhu macrifatu duruuqihi fiqiga adiladiisoo la barta weeye calaa sabiili lijmaali si duuduub ah adilo ugu ah iyo wa kayfiyatu listidlaali qaabka loo deliishana bihaa adilada qaab loo deliishada leeda waa in dalaalaatu alfaadka taqaan waxa weyan cumuumka iyo khusuusa iyo mutlaqa iyo muqayadka taas way dalaalaatu waa in qaabka loo deliishana waa inaad dalaalaatu alfaadkii taqaan iyo shuruudu listidlaalka shuruuddana waa inaad taqaan qaabka loo deliishanana waa masalada kale mahal shayu ka tegey iyo wa macrifatu xaali lmusadili sharxana ku dari doono iyo in la barto qofka adilada masalada ka qaadan kara shuruudda uu leeyahay oo ah mujtahidka sifaadiisa saddexdaas marka la isku daro usuulu fiqhiyaa la dhahdaa wa abwaabu usuuli lfiqhi usuulu fiqhiga abwaabtiisu aqsaamulkalaam weeye halkan wuxuu kugu siinahaa si mujmal ah baab kitaabkan oo dhan abwaabta ku taallo mujmal kuugu dhiiba kadib uu baabaab ku keenay waana sidii culammada mutaqadimiinta wax u alifi jireen sidiisaba abwaabtii hore si maskaxdaadu diyaar ugu ahaato hal baab marka dambe waxaa leedahay intaasa ii hartay waa tirsane inaad tirsatuu raba koob iyo labaatan baab halkan kugu sheega koob iyo labaatankaas labaa ku darmi doonto saddex iyo labaatan baab saddex iyo labaatanka waa tirseen marka maadaama lagu sheegay baab marka dambe waxaa leedahay labaatan laba yaar mid kale marka dambe labaatan kow mid kale marka dambe labaatan qura waxaa rabaa niyadaadu inay soo kacdo hadeeraa marka lagu dhiiba si duuduub ah lagu leeyahay kitaabkana ma abwaabtiisu waa intaa marka abwaabti waa kuwaana waa sardinayn carabka iska marayna maxaa yaga mid walba baabku ku imaan lagu sharxa markaasuu yidhi wa abwaabu usuuli lfiqhi usuulu fiqiga abwaabtiisu aqsaamu lkalaam weeye koow waa baabka ugu soo horeeya waalamru amar weeye labo wanahyu nahyi saddex waalcaamu afar waalkhaasu shan waalmujmalu lix waalmubayanu toddobo والظاahiru sideed wاlmuأwalu sagaal wاlأfcaalu toban wالnaasiqu koob iyo toban wاlmansuuqu labiyo toban wاlijmaacu saddexiyo toban wاlأkhbaaru axaadiista waa afariyo toban wاlqiyaasu shan iyo toban wاlxatru mancinta waa lix iyo toban wاlibaaxatu banaynta waa toddobiyo toban wa tartiibu اladila adiladu hadday iska hortamata qaabka loo kala hormariyo waa isleed iyo toban wa sifatu lmufti qofka masaajidka inuu ka jawaabo xaq u leh sifaadiisa waa sagaal iyo toban wlmustafti qofka dadka inuu culummada wax weydiiya laga rabo sifaada uu leeyay qof walba wax ma weydiin karo waa waxweyn labaatan waa axkaamu lmujtahidiin iyo mujtahidiinta axkaamtooda koob iyo labaatan soo ma ahan mutlaq iyo muqayad ku darso saddex iyo labaatankaas wey kitaabkana waxa kuu dhiman saddex iyo labaatankaas baab wey kitaabkao dhan marka tan waxba uga laamayno wa abwaabu usuululfiqhi usuulufiqiga abwaabtiisa aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisa weeye waalmru amar weeye wanahyu nahyi weeye waalcaamu caam weeye waalkhaasu khaas weeye wlmujmalu kii la duudubay weeye wlmubayanu kii la cadeeye weye waalaahiru aahirkii weeye wlmuawalu kii la awele weye walafcaalu afcaashii rasuulka weeye waalnaasiqu daliilkii wax nasaqay weeye wlmansuuqu kii la nasaqay walijmaacu ijmaaci weeye walabaar axaadiitii abaarta axaadiista loola jeeda waalqiyaasu qiyaaskii weeye waalxatru diididii mancigii walibaaxatu banayntii wa tartiibu ladila adiladu hadday iska hortimaada qaabka loo kala hormariyo wa sifatu lmufti qofka masaa'ilka ka jawaaba tilmaanta uu leeyahay sharcan oo loo ogolaya inu masaa'ilka ka jawaabo walmustafti kan weydiisana culummada qof walba lama ogolo in wax weydiiyo kan weydiina sifaadda uu leyahay laga hadla ka hor wa axkaamu lmujtahidiin iyo mujtahidiinta masaa'ilka ku ijtihaadi kara waxa weeyaan axkaamta ay leeyihiin sharc haadaa kan huwa tacriifu waa tacriifkii tacriifka aani oo labeeyey tacriifkaasoo liusuuli lfiqhi u sugnaaday wa huwa tacriifkaasu biictibaarihi waa usuulu fiqiga marka loo eego laqaban min jihati laqab xagga magac ahaan lihaadalfanni fannigan uu magac u yahay fannigan oo gaarka uu magac u yahay dhankaas marka laga fiiriyo wey dhankaas marka laga fiiriyo waqad taqadama waxaa noo soo hormaray tacriifu usuulu fiqiga qeexidiisa biictibaari mufradayhi labada mufrad haddii laga fiiriyo di labada mufrad la fiiriyo maxaa loola jeedaa usuul iyo maxaa loola jeedaa fiqi waa soo marnay qaala wuxuu yidhi imaamu alxaramayn cilmu usuuli lfiqhi duruuquhu waa adiladiisa calaa sabiili lijmaali si duuduuba ugu adilaa iyo wa kayfiyatu listidlaali qaabka loo deliishado bihaa duruuqda adila loola jeedo duruuqda waxaa loola jeedaa adilada tacriifka waxaan arki doonaa shaarixu waa taaban doona meeshaas duruuq in laga cabiraa sax maanu leehay adilo adilo waa in la yidhaahdo duruuqdan laga cabirayana fekerka ku jira waa masalu hore u soo sharaxay oo masaladii kala qaadayday daliil iyo amaara masaladaas waa xasuusataan daliil iyo amaara oo daliil badanaa mutakalimiintu maxay yidhaahdaan daliilka ku sugnaaday qadci si ah amaarana wax alla waxaan qadci ku sugnayn oo khabar aaxaad oo kale waxa weyn ammaanay yidhahdaan ammaano markay yidhahdaanna waxay hadhow u socdaan waa maxay waxaanu daliil ma ahan sifo ilaahay lagama qaada karo laguma isbaati karo inay yidhahdaan oo caqiida lagama qaada karo meeshaas udig iyo damleey marka waxa weeyaan duruuqda markay ku tilmaamayaan markaa sidaas weeye sidaas weeyaan marka sawaab ma ahan oo duruuq in la yidhahdo adilla in la yidhahdaa sawaab duruuqda marka la leeyahay ammaanad biyaa loola jeeda فقوله marka uu sharxaya tacriifkaas uu sharxaya فقوله imaam al-haramayn qowlkiisa uu yiri duruquhu ay duruqul fiqhi way fiqhiga adiladiisa wal murad ujeedaduna waa adilatul fiqhi waxa duruq loola jeedaa waa adilatul fiqhi fiqhiga adiladiisa adilada al-ijmaliyatu duduubka loo nisbeeyay وهي أدلة إجمالية القواعد وقواعد العامة جود وي التي قواعدها سيحتاج وباهية إليها قواعد الفقيه قفت فقيهة قواعده وباهيه وذلك قواعدس مثل الامر للوجوب او كلوي امر وجوب فائده وسمعه والنهي نهي للتحريم تحريم فائده دي شيء شرع نهي واحد كفايديسن شيء كاس انه حرام يحي والاجماع اجماع حجه وحجه وقاعده بود اجماع درجته او فقهاء المسلمين مثلا كو اتفاقا وحجه لما ضافان iyo wanahu dalika misailka lamidka ah iyo wanahu dalika intaas wixii la mid ah oo min al masaa'il masalooyin ah masaa'ilka al kulliyati guud allati masaa'ilka tubhathu la baaro allati masaa'ilka tubhathu la baaro fi usul fiqhina lagu baaro amma al adillatu adillada at tafsiliyatu tafsilka loo nisbeeyay fala tudkaru lagu ma sheego fi usul fiqhi adillada tafsilka usul fiqhiga lagu ma sheego illa ala sabili tamthili mithalin lagu sheega maahane iyo wal idahu hadayn waxay ka soo gashaa hal kaliya dilada tafsiiriga marka la rabo midal in la cadeeyo la tusaaleeyo alay sida taas oo kale midalahan loo keena midalahan loo keena wadaalika sumithlu qawli ilaahi qawlki soo kale taala allah wa sarayaahi wa aqimu salata salata oga wa atu zakata zakata siya lil amri amr usugnaaday waxa la leeyahay amarka marka la miisaalina amarku wujuub faa'iiday allee markaas aad tusaale lagu keenay lagu leeyahay waxa amar miisaalkiisi kamid ah wa aqimu salata salata oga soo amar ma maxaa laga faa'iideysana waxa weeye wujuubu iqaamati salaa alweed hadda marka waa aqiimu salaa waa mas'ala khaasa salaadun bay khaas u tahay waa adilla tafsiiliya maahan adilla ijmaaliya laakiin maxaa loo keenaa in lagugu fahamsiiyo amarku waajibnimo inuu keenayo wa-aatu zakaa waa amar kale waa daliil tafsiiliya oo zakadii u amra maahan qaacido guud sakaday khaas u tahay daliilkaas waxaa loo keenaa amar inuu waajib faa'iideeyo iyo wa mithlu salaatihi adilada tafsiiliga waxa kamida waa mithlu salaati nabiga talaadi uu tukado kale sallallahu alayhi wasallam fil ka'bati ka'bada gudaheeda ku tukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam ka'bada gudaheeda talaa furay oo gudaha galay oo laba rakac ku tukaday laba rakac ku tukaday ad ay usul fiqiga loogu keenay misalada bukhari muslim hadis ku yaala marka kitaab kasta usul fiqiga waa lagu sheegaa laba rakac maxaa loo keenaa afcaasha marka laga hadlaayo waxa weeyaan masaa'ilka fiqiga ballaaran waxa kamida afcaasha rasuulku maxay faa'iideeyaan si shayga nabigu sameeyo ma waxa la leeyahay waa waajib ma waxa la leeyahay waa mubah ma waxa la leeyahay waa sunno waxa la leeyahay bi fi'il nabigu sameeyo san kana hadli ah fi'ilu sameeyay hadduu hadli lahaa wala kala u dhila waa waajib ama u dhila waa sunno ama u dhila waa mubah ma uusan dhihin shay fi'il kaliyu sameeyay fi'ilka nabigu wuxuu tusaa laba mujallo iyo ka badan laga qoray fi'ilka nabigu wuxuu tusaa soo ma jeedid fi'ilka nabigu wuxuu tusaa misal weyn marka salaadaas lagu miisaaliya badanaaba salaadaas marka la rabo in lagu tusaaleeyo ficilku ma tuso cumuum hadduusan wax kala wadan ficilka kaliya cumuum ma faa'iideeyey sababto a fiiri nabiga laba ragcoo tukaday miyaan dhihi karnaa kacbada gudaheeda waa lagu tukan karaa salaad waajiba iyo mid sunnaaba sababtoo ah nabiga laba ragca ku tukaday labadaas rugcana waxaa dhici karta inay waajib aheed sunnana aheed hal mar ma dhici karta inay waajibna aheed sunnana aheed ma dhici karto miday aheed soo maaha marka cumuum ma faa'iiday karto ma dhici karto labadii ragcoo nabigu tukaday inay sunnana ahayd waajibna ahayd ma dhici karto mid unbay ahayd marka cumuum ma faa'iideeyo ficilka nabigu marka la tusaalayna labadaas ragcaa loo keena waxaana sida raajixa ay tahay inay sunno ahayd hortaa nabigu salaada sunnadaa uu meelaha gaarka ku tukan jiray maahan waajibka dadku tuji jiray dadku imaam ugu ahaa jiray waajibka sidaasaaba qaalibaba ومثل سلاتي او كلا كميدا مثالنا تفصيلها اصول فقهه لو شيغا صلى الله عليه وسلم في الكعبه وكتكدي يمثل وعلو مثال به حديث كاس للفعل فعلك في انه فعلك لا يعم انسان عميمين اقسامه اقسامتي صدان aqsaamta uu dhici u dhici karo waajibnimo sunnanimo mubaax inuusan hal mar caniimeyn saasaa lagu miaaliya ومثل الاجماع waxa kamid ah adilada tafsiiliga oo lagu sheego usul fiqiga مثل الاجماع sida ijmaaca culimadu ku ijmaaceen ala anna bint al-ibn wiilka maydku dhalay gabadha uu dhalay ta'khudu inay qaadanaydo assudusa maalkoo lix dhiboo dhigay meel maca binti sulbi gabarh maydku dhalay hadday la joogto xaysu meel laa mucasiba mid casabeeya allahumaa labadooda usan u sugnaanin maydaa dhintay wiiluu dhalay maydkaasu intuusan dhimaan aa jiray wiilkaasu wuxuu dhalay gabarh wiiluu dhalay maydkaan intuusan dhiman wiil iyo gabarhu dhalay wiilkiiyaa guursadayoo gabarh kale dhalay kadibna wiilkii waa dhintay ayadoo ay joogaan gabarh ninkaanu dhalay iyo gabarhu awoowo u yaho wiilkiisu dhalay inkaasaa jooga wiilkii u dhalay waa dhintay kadiba awoowahan dhintay marka yaa ka haray waxaa ka haray gabarh isagu u dhalay waladu sulbiya ladhaha iyo wiilkii isaga hortiis dhintay oo u dhalay gabarhu dhalo awoowo u yahay waxa weye ijmaac waxaa gabadhaanu maalkoo la kala baray bar qaadane midda uu dhalo gabadhan uu awoowaha u yahay oo wiilkiisu dhalay ama ayeeyada ay u tahay oo wiilkeeda uu dhalayna maxay qaadanee waxa weyan maalkoo loo dhigay lix meelood meel waana ijmaac miisaal marka masaladaas waa lagu keenaa ma aha in faraa'id lagu barayo iyo dhaxal laakiin tusaale wey ijmaaca la rabaa in lagu tusaaleeyo hal masalo masaajidka ijmaaca ka mid a lagu keena xayu meel goormay qaadan karaan laa mucasiba lahuma wiil casabee waa inuusan lahayn waxaa la rabaa gabadha maydku dhalay wiil la dhasha waynuusan joogin haddee wiil la dhashay hadduu joogo gabadhu maba qaadaydoo farad lidakari milu xadiilunsiyeyna wax loogu qaybina middaan awoowaha loo yahay ama ayeeyadan waxba uma yaallin wiilkaana xijaaba haddaan maydku wiiluu dhalay uusan joogin laakiin gabadhan uu wiilkiisu dhalay maydka wiil la siman uu joogo oo la dhashay ama la ilma adeera uu joogana waxa weyaan gabadha maydku dhalayaa bar qaadanaya maalkan kalena wiilkaas iyo gabdhahaasa waxay u qaadanayaan lidakari milu xadiluhayeyn ee farad ma qaadan karto marka marka lagu leeyahay gabadhan sudusay qaadeen tii maydku dhalaana waxay qaadanaynaysa waa goorma waa markaan wiil casabeeya labada gabdhood midna la jirin oo midda maydku dhalaana wiil la siman ma jiro maydku dhalay middaan maydka wiilkiisu dhalayna ma jiro waxa weeyaan wiil la siman oo wax la qaybsanaya waa markaas maslada marka ujeeddada laga raboo dhan waa ijmaaci masale ka mida in lagu tuso wa cabara almusanifu musanifku waa cabiray ka kayrihi xaaluu lamid yahay biqowlihi uu yidhi duruqu lfiqi uu yidhi lafdigaasuu cabiray duuna qowlihi adilat lfiqi adilat lfiqi meeshuu ka dhihi lahaa ma uusan dhihina wuxuu yidhi duruqu lfiqi wa cabara waa cabiray almusanifu imaam alxaramayn ka kayrihi qayrkiis xaaluu la mid yahay oo min alusuuliyiina ah biqowlihi uu cabiray uu yidhi duruqu lfiqi duuna qowlihi qowlkiisa ka sokayuu cabiray adilatu lfiqi uu dhihi lahaa muxuu sidaas u yidhi uu cabiray binaa'an liajli binaa'in dhisid uu dhisayuu u cabiray cala almashhuuri qowlka caanka ah cindahum usuuliyiinta egtooda caanka ku ah wa huwa qowlka mashhuurkaa altafriiqu waa in la kala saaro bayna daliili daliil iyo wal amaarati calaamad waa in daliil iyo amaaro la kala saaro labadaasaa la kala saara wa akaru usuuli fiqi usuulu fiqiga agarkiisa laysat wa akaru usuuli fiqi usuusha maanta macnihii luqawiga ahaa ad ku xambaareen macnihii luqawiga ahaa aad ku xambaareen maanta usuulka marka waxaa leedahay adilat lfiqi dhe marka adilat lfiqi dhe fiiri markaasuu yidhi wa akaru wa akaru usuuli fiqi fiqiga adiladiisa inta ugu badanu laysat adilatan ma aha oo macnaha dariiq qaciya kuma sugnaan dariiq qaciya kuma sugnaan bal hiya amaaraatu wa amaaraat mar haddii uu dariiqoodaan la maro ilaa ayagu daliil waxay u yaqaaninaan niri wixii dariiq qaciya ku sugnaado sida aayadda qur-aan xadiidka mutawaatirka taasay u yaqaanin daliil wixii dariiq danniya ku sugnaadana oo dariiq aaxaad ku sugnaadana ammaaray u yaqaaniin idan marka adilada inta ugu badan waaba ammaarada agtooda waqad dakarnaa waa soo sheegnay dacfa haada ra'yi ra'yigaas daciifnimadiisa fii maa taqdana baab soo hormaraan ku soo sheegnay waana guntiisa waqowluu shiika qowlkiisa uu yidhi wa kayfiyat lislaali iyo qaabka loo dariishado bihaa adilada haadaa kayfiyadu ku ixraaba horta alkay ku cadfanta duruqu ay ku cadfanta haadaa hadalkaanu macduufun waa mid lagu cadfay calaa qowlihi duruqu uu yidhi waa godanta marka kayfiyatu ey ana mawduuca usuuli lfiqi usuulu fiqiga mawduuca uu ka hadlaa adilat lfiqi weeyaan alijmaaliya fannigaanu siisa wuxuu ka hadlaa adilada fiqiga ee ijmaaliga adiladaasuu kubaraa qaabka loo dariishado iyo wuxuu kaloo ka hadlaa wuxuu kaloo ka hadlaa wa kayfiyat lislaali qaabkii loogu daliisho lahaa bihaa adilada cala alaxkaam axkaamta qaabkii axkaamta loogu daliisho lahaa wa baqiya waxaa haray oo ushiqu ka tegay amrun haalifun arrin saddexaad wa huwa macrifatu xaali lmustadilli kan wax daliishanaya ee ay u bannaan tahay kitaabka iyo sunnada inuu xukun ka qaato xaalkiisa in la sheego ma bannaano qof walbaaba inuu aayadda deliishado maxaa yeelay dalaal ah imaana haddii qofan kitaabka alle oqoon uu iska deliishado ilaa hawadiisa u deliishana ma yaqaan dalaalada aayaddan waxay tusaydo ma yaqaano waxaa meeshii ka imaanaya waa jeclo leyla libaasankii u deliishaday burwaag mid hadda kood waxay yidhahdeen jirayo meel oo geed waxaa ka baxay jirraqey jirraqey macnaha waa geed qodax badan oo qatar ah waran camal waay waa ku muda markaasi waxay yidhaahdeen dhurwaay inta yimid uu neef la bax xeradii waa kula carar meeshaasna ninka fulaya gabadha waa ka tegi hadduu ka dhigi waayo oo uu ka cabsado islaamtu waxay leedahay igat nin dhurwaa ka dhigi waayo macadow iga difaaca waa ka dhaqaaqi subaxdii hilfaa qaade waa uu fiiriyey jirraqigii iyo baalkii inuu dabagalo waa ka cabsado subaxdii in laga tagana waa ka cabsado juska camuu qur-aanka yaqaana cilmi kale ma yaqaan markaasuu intasaasu fiiriyo baadkugu dhacdo maashe ilaahay yidhi wajacalna leyla libaasan bal siduu ula sii libaas libaasleeya baalkaasu fiiri dhurwaaga mogta labada lugoodoo dambuu xoolaa jiisaad mooda uu isku malaasaa labada lugoodoo dambuu isku saxa markaasuu lugihii laysku sahaayey uu wuxuu ka dhigay libaas libaaskuna aayaddu ka dhacay tahay habeenku waa mugdi wayn astura waa fiiri wajacalna leyla habeenka waxaan ka dhignay libaasan astur libaas waa dhar asmaa lugihii laysku sahaayu ka dhiga wajacalna leyla libaas marka taasoo kale imaanayo haddii waxa weyn la yidhaha qof walbaaba qur-aanka su raba u deliishado waana midda ummadda halaagta oo dalaalku meeshuu ka yimaado qofku inta aayad soo qaato waxa weeyaan khawaarijta marka caliga dilayeen nina aayad sacad ibnu abi waqaasaa ka hor yimid sacad ibnu abi waqaas fiiri sacad ibnu waqaas waa taqaanaa waa casharatu lmubashiriina biljannu ka midi soo maaha markaasuu yidhi xafid ibnu kasiir wuxuu ku keenaa suuratu tawba markaasuu intisaas u fiiriyo ilaahay maasha yidhi kanoo kale wey ilahay markuu ka hadlayo yidhi faqaatiluu aimata alkufri inahum laa iimaana lahum ka war faqaatilu aimata alkufri ina lilaahi wa inna waa sacad ibnu abi waqaas marka qur-aanka haddii la yidhaahdo qof walbaa ha deliishado waxaasaa dhacay mawlidanta meeshaa mid ku rakibto uu leeyahay sow ilaahay ma dhihin waxa weyn fa bidaalika falyafraxu ha lagu farxo sow ilaahay ma dhihin waa kan war noocuna aayaddaasaa sheegaydeen qul bifadli illaahi wa biraxmati fiiri maxay ka hadlayda bifadli illaah waa islaamnimo iyo qur-aana laga hadla mawlid iyo xaflad iyo meel lagu cunteemada laga hadla kawar marka hadday mar timaado waxa weeyaan in la yidhaahdo adilada qof walba gacanta hu taagto waa musiiba mogta waa halaag waxaana dareemi kartaa fiiri dadka qaladkooda caruurka adiga aad dashay dadka ugu jecesha caawa hadduu xanuunsado ma adiga dawo iskaga qora adiga adaa qale uga waran miya dawo qorta may daktarkaa ugu roo caruurta yaa yaqaan aad leeda soo ma hadda cilmiga dibiguna wax yaroo tajuraha lasoo barto bani-aadamku dad dadaalin ay barteen soo ma gaaligaas aad wata haddii fadhiisto war dabyaqaan yaa ahad leeda diintiis waxyigaahyadoon caqli lagu ogaa karin oo tajruba lagu ogaa karin markay masale ka xihantana waxa leedahay diinka anu wax kama aqaan waxayse ila tahay kadaa kuyi waxna kama aqaan fiir muqadimada uu hormariyey diinta alle waxba kama aqaan waxayse ila tahay kuyi saas iyo saas marka dalaal fiir meesha un laga gaarin bal banu aadanka marka waa qalad waa in qofkan aayadda iyo xadiidka xukunka ka qaadana dawaabid loo sameeya sidaasayna ahayd laga soo bilaabo min asaxaaba ilaa yowmina haada culamaa lislaam qofka mas'aladan aayadda iyo ka fahmi kara waa qof sifaad gaara leh welidaa saa dareed imaamu qurdubi markuu fasirayo ilaahay qowlkiisa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allaahi waarasuul wuxuu leeyahay dadka la amrayaa ma ahan caamo culummada wey maxaa ayagaa awooda radul waxa arradul alkitaab wa sunna culumma bisa awooda ayaga caamo maxaa ilaahay ku yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun caamo ayaga saasaa ilahay ku yidhi culummana ilahay wuxuu ku yidhi waxa weyan faruduu ila allahi warasuul laba aayadoodoo saasuu kala duwan weeye haddii laysku qaso waxa weeyaan baatil baa soo baxaya marka waa in la barto qofka wax deliisho karo kitaabkii sunnada xukunka ka qaadan kara waa in la caddeeyo iyo wa huwa arrinka saddexaad macrifatu xaali lmustadilli midka wax deliishana xaalkiisaoo la barto weeye wa huwa qofka aayaadka wax deliisho karaa ee deliil xukunka ka qaadan karaa almujtahidu weeye wa inamaa wax kale maahan taraka waa ka tegey musanifku hu amarkaa saddexaad qaydkaa saddexaad waa uu ka tegey almusanifu musanifka muxuu uga tegey lianna kayfiyata alistidlaali istidlaalka kayfiyadiisa tajuru kayfiyadaasa qofka u jiidayda ardagaa ilaa sifaati man qof tilmaamihiis yastadilu daliishana biha adilada waxaa la ogsoonyahy mar haddii adilo laga hadlo adiladaas marka laga hadlo waxay tegaydaa yaa xukunka ka qaadan kara marka laazim baanku iska imaan lahaa saas uga tegey welidaas dareed waa uu ka hadla marka marba haddii laydha adilada qaabka loo deliishanaa taas waxay gaarsiinaysa in laydhaa waa yahayo qofka deliishana waa kuma markaasuu yidhi lianna kayfiyata alistidlaali maxaa yaele qaabka deliishiga tajuru kayfiyadaas iyadaa qofka u jiidayda ilaa sifaati man qof tilmaamihiis yastadilu deliishanaa bihaa adilada faktafaa musanifku wuxuu ku kaaftoomay bidikri kayfiyati alistidlaal qaabka loo deliishanaa inuu sheego can dikri sifaati man qof sifaadiis inuu sheeguu ka deeqtoonaaday yastadilu deliishanaa bihaa adilada wa huwa qofka adilada deliishadaa almujtahidu weeye وسيذكر وشيغ دونا مصنفك ذلك صفات من يستدل صفات ذلك وحلولا جيدا صفات من يستدل قفك الدريشنية تلماميه سوى شيغ دونا صفات من يستدل وشيغ دونا في آخر الورقات كتاب كان ورقات كآخر كيسو كشيغ دونا حيث ميلو كشيغ دونا قال مصنفك اويري ومن شروط المفتي قفك المسائل ككتشوابا يشروطي سوى حكمدا أن يكون عالما بالفقه إلى آخره هذا الدير حق نووي معنا يوي والمراد وجدنا بقول لولا جدا وكيفية الاستدلال بها قابك لو دريشنا وحا لولا جدا أي كيفية الاستدلال قابك لو دريشنا بدروق الفقه أدلة الفقه أدلة الإجمالية الضدوب لو نسبيه وذلك قابك لو دريشنا وحو يهي بمعرفة دلالات الألفاظ ألفاظ الدلالات كون إن لبرتو لفظ والبا وحا أوتوصف وين أطعام هذا لفظigaas meeshaad ku arato aayad xadiis macnihiisa si aad u garato waa inaad marka hore tiqiinay lafdiga umumka tusa lafdiga khusuuska tusa lafdiga mutlaqa kan muqayyadka waa inaad awal kala tiqiin taas markaad aragto lafdiga umumka umumad u dariishani kii khusuuska khusuusad u dariishani mutlaq iyo muqayyadku waa isku xambaare marka waa inay awal meel ku kala saarnaayeen intaadan la aadin oo de waxa weyn beer yaa fala markaad yaambadii iyo feeskii iyo guduntii iyo qalabkii haysata kadib falay Soomaaliya ama marka horeeto markaa aaladii haysta oo yaqaana dalaalaatu alfaadka aad kadib kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada aad wax ka soo saaran kartaa wadalika qaabka loo daliishanaa bimacrifati dalaalaati alalfaad waa alfaadda dalaaladooda in la fahmo wa shuruudi alistidlaal shuruudda lagu daliishadana waa in la fahmo dalaalaatu alfaadkoo la barto iyo wa shuruudi alistidlaali shuruudda lagu daliishado fa min dalaalaati alalfaad alfaadda dalaalaadkeeda waxaa ka mid a alcumuumu الفاظ قبل العموم الفائده والخصوص الفاظ قبل الخصوص الفائده والاطلاق الفاظ قبل الاطلاق الفائده والتقييد الفاظ قبل التقييد الفائده وشروط الاستدلال تسوى حق دلالاتك شروط الدليل وحا كميدا كحمل المطلق على المقيد هذا صار الدليل مطلقا هي مد مقيد ولا سو حنبار ما عنينا مد waxa weyn mutlaqa iska qaato la goodo waa isku xambaarto oo midka muqayyadka lagu dhaqmo كحمل المطلق سيدا مطلق إن لغو, لغو حنباره على المقيد إيا وتقصيص العام عام كإلا خصيصه دي عام سو أراره مال كالتنا وحالي الشيء النوع عسد لمان تسحقون كاسولي دليل كالانت سو أراره ويري الشيء هبل كم يتمعه على قهر يبعسك خصوص واساس معنيه دليل عام عمر كورا سو أراره وحالي ليه دمان وحي سيدا سحقون كود واسع وحالي كتكون مثلا سواس قشو لكن دليل خاص انت صوره راح لكن مساله هبلا يد وصف مال قاره لو خيره هذا تي هبلا هبلا الله خيره ان كو حنبارته كو اه وقع هل ولا كان دليل قاره كصاعد كصار الولي كمت ما هيض marka waa inaad umumkana hadii khusuus yiri waa inaad khusuuskii ka ka saarto wixii laga qasisay aad ka saarto waxa kamida waa macrifati tarjiih kala rajixida inaad garato inda taarudi marka adiladu iska hortimaad daliilkan waa xalaal ulay kana waa xaraam ulay qaabka loo kala hormariyo markaas waa inaad tiqiin awal si aad u kala hormarido dii kale inaad mid ka rabto hawada tiran sidaana waa la yiri sidaana waa la yiri oo ta kanaan qaato hawadaada ilaah ka dhigata lagu leeyahay ma qaab loola dhaqmay leey dii laba daliis ka hortimaad qaab loola tacaamulay leey iyo wa macrifati tarjiix rajxida in la garto inta tacaarudi marka adiladu iska hortimaado xagga waxa weyn ru'yada mujtahidka weey adilay sharcan iska hor imaanay ma jirto walaw kaana min cindi ghayri illaahi لوجدوا في اختلافا كثيرا الله اكتي سدوسا كايمان هنا لغا هلي لا كتاب واحد صار معنا اما هذا كتاب كان الله حديث كيميدو لغا هلي ما هو واحد صار معنا حقيقه لكن adiga aqoontaada waxa dhici karta in labada daliil iska ka hor yimaadaan oo tirada kanuna sidaan u leeyahay kanuna sidaan u leeyahay waxa laga hadlaa marka tacaarud dad maqasho waxa weeyaan waa ru'yada iyo aragtida mujtahidka qofku wax dirshana ama xaqiiqada ma iska hor yimaadaan adilada sharciga amida ama daciif ama mid aan la nasaqay waa inaad ogaato haadidu ma dhici karto inay xaqiiq ahaan iska hor yimaadaan laakiin hadday dhacdood adiga aragtidaada inay iska hor imaanaan aada aragto sida loo kala rajaxo waa inaad barato iyo wanaxwi daalika in kuwa lamidkaa wanaxwi daalika kaas wixii lamida oo mimaa shay ah yubxahu lagu baaro fii usuuli fiqi uma dakara almusanifu musanifku wuxuu sheegay alabwaaba abwaabtii allatii abwaabta tadamanaha uu koobsaday usuulufiqi usuulufiqiga abwaabta uu koobayo looga hadlo muxuu sheegay abwaabtii o dhan halkan ugu soo hormariyey liajli an yanshada inuu nashaaq iyo firfircoonihoola daraaddeed lahaa abwaabta alqaari'u qofka aqrinaa inuu nashaado oo yidhaha labaatan iyo saddex mayo hatay baaba kitaabkii allala waa gebangebo baabaa dhammaaday maanta midaaba tegey berri mid kalaa tegey saas inaad u tirsataan rabaa nashaad aad keento iyo firfircooni odan dhihin goobuu dhammaana un waa inaad taqaan meesha u socoto hadda hadda waxa weeyaan aad tiraa waxaan u safrayaa kismaayo ama aad tidhahda waxaan u safrayaa boosaaso ama hargeysa markaad sii marayda baladweyne maxaad fahmaydaa boqol iyo kontonan jaray wax intaas ayaa kala kala jaranay sidaasaa marka loogu sheegaya abwaabta inaad kala jarato markaad baad dhamayda oo tirahdo intaasa ii hartay haddaba maskaxdaada hadhow lagu weydiin doono inta kuu hartay ugu waayo an yanshada inuu nashaaq u yeesho lahaa abwaabta alqaarigu qofka qaarigaa oo wayastacidda uu diyaangaroobo lahaa abwaabta walam yadkur laakiin ma sheegin musanifku almutlaqa iyo walmuqayada labadaas uu ka tegey muxuu uga tegey liannahu musanifku sayadkuruhumaa labadaba wuxuu ku dhex sheegi doonaa filkalaami hadalka uu uga hadlaa cala alcaami caamka iyo walkhaasi khaaska lilmunaasabati munaasabo ka dhaxayda baynahumaa caamka iyo mutlaqa takhsiiska iyo taqyiidka munaasabo ka dhaxayda darteedu iskugu dhex daray marka labadaas baabna halkaasay kugu dhex jiraan wallahu aclam w sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed